بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صاحب يالا ميل كاستيسين روغدان يوسي كاستونين ديغايتان ولبا ودسين كلنا jimaafaylaha ka dhowaada barnaamijka kulanka warsan oo hamiin kastaba wakhtidan oo kale isin ku dhugaysataan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo markii lagu reeba miignimada sabtaha galaaso jimaaniye bahas qodobada uu ka barnaamijka kulanka warsan isinka dheega doontan waan in isinkahay waliba ku mid aha wasaaradda amniga maamulka koonfur galbeed waliba faahfaahin ku biiday baabuur dagaal oo iska dhiibi degmada diinsoor ee gobolka baay isla madaxantaasna sheegdi intii dhaqdhaqaaqa shabaab iyo gugoosadan haddaba may ku jir arrintaas oo ka barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheega doonta saas oo kale waliba dheega doontan guddoomiyaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed oo ku taasiyey nabadoon la ka dili degmada baraawe mayshaan intii guddoomiyaha baarlamaanka uusata taasiin jira eheladii iyo qaraabadii isu ka amuudiyey nabadoonkii laga dili degmadaas hataba dadkii dili galanta laha ka dhikay oo ka barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheega doonta saas oo kale waliba una siinhayna shirki golo wasiirada dowladda federaalka oo lunka hadli arrimo eedan fara badan hataba mayin arrimo lunku hadli shirka golo wasiirada dowladda federaalka soomaaliya xildhibaanada galmudug waliba diidana heliiskii galmudug iyo ahlusunna wal jameeca kisahidan magaalada muqdisho sheegayna hanti tumangi shanta bilun doorasho madaxweyne ka dhihi doonta magaalada cadaado oo hati xildhibaanada galmudug iyo roogan waana sheegeen inti madaxweynaha heliiska hagalayba mar hore hilka lagu qaaday aboodusubirow waananan dulqaado doona haddaba maysheeni inti madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale geelle xaaf hiljay sii xaayowka madaxweynenimada maamulka galmudug hirig hirig la gidi hiluuse heliisla saxiixdahay maamulka ahlusunna waljameeca oo ka barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheega doonta saas oo kale waliba isin dheega doontana axmed maxamed islaam axmed madoobe oo sheegay ciyaartooygii jubbaland koob hanqaada intii uuse shaqa abuuran suubii doona saas oo kale waliba isin dheega doontana doctor nuur faarax oo rajo xumo ka muuji dhaqdhaqaaqa ballanqaadyadii madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya ee la dagaalanka musuq maasuqa sheegayna intii arrintaasi weli walban ku goban haddaba maysheeni intii doctor nuur faarax usata arrintaasi ku hadala oo ka barnaamijka kulanka warsan qodobadaas iyo qodobo kale iyo ka dheega doonta magaagay socdaalu idaacaddu warsanu farsamada dj ibraahimu ha ka dhowaada markel iyo markel barnaamijka kulanka warsan aamiinima jimcaha galaasuu khamiisniyey baasta aragdan iyo keedinta toddobada bila disembar ee sanadka labada kun tuman iyo toddobada magaagay socdaalu idaacaddu warsangu farsamada ibraahim dju walisan laha hamiifayla ku bilaabay guddoomiyaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed waliba ku taasiyey nabadoon laga dili degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose guddoomiyaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed cabduqaadir shariif sheekhuna maye iyo waliba isu ku hadlay nabadoon laga dili degmada baraawe isugona sheegay anti nabadoonka si hay qof caaqile bulshadana sii faylanka shaqeeyay walinanka baaqay maamulka degmada baraawe intii galantaa ka dhikan ragii dilkaasi jeysidi بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد وريها socdaal waxaan kaaga mahadinaya maanta kusoo aadsiisay waxaan anigoo ku hadlaya magacayga kan guddoonka baarlamaanka dowlad goboleed koonfur galbeed kan xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleed koonfur galbeed iyo maamulka iyo shacabkaba waxaan halkan aan tacsi tiiraanyada nooga dirayaa qoyskii iyo eheladii uu ka geeriyooday marxuum nabadoon saydina xaajiyow oo habeen hore salaadii cishaha kadib isagoo kasoo baxaya masjidkii salaada cishuu ku tukaday magaalada baraawe ay gacan ka gardaran ay ku dishay marka waxaan halkan anigoo ka faaidaysanaya fursadan aan rabaa inaan taxsidaas aan u diro dhammaan qoyska eheladii uu ka geeriyooday marxuumka waxaan ilaahay uga baryaa inuu jannadiisii firdowse uu ka waraabiyo ehelkii qaraabadii qoyskii dhammaan shacabka soomaaliyeed ee reer koonfur galbeed iyo dhammaan shacabweynaha soomaaliyeed ee uu ka baxay marxuumka nabadoonka oo ahaa nin macruufa caan ah kamid ahaa nabadoonada soomaaliyeed kasoo jeeda deegaanka degmada baraawe in qoyskaas iyo eheladiisaasna ilaahay uu samir imaan uu ka siiyo sidoo kalena waxaan jeclaanayaa halkaan anoo ka faa'idaysana fursadda inaan ugu diro baaq maamulka degmada baraada iyo dhammaan mas-uuliyiinta amnigaba inay si degdeg ah uga howlgalaan insha allah wixii baaritaan ku saabsan ciddii ka dambeysay dilkaas waxshinimada lah ee loo geystay marxuum naqadin saydina xaaji isla markaasna sida ugu dhaqsaha badan cadaalada loo horkeeno ciddii ka dambeysay falkaas waxshinimada ah mudane guddoomiye degmada baraawe waa caasimadii maamulka koonfur galbeed ee guddoomiyaha baarlamaanka aad ka tahay nabadoonkii ugu caansanaa degmadaasi lagu dilay rajo intee la-eg ah ee koonfur galbeed ku abuuri kartaa u guuritaankii degmadaasi wallahi guuritaanka degmada baraawe waxa weye maamulka sida ku cadda dastuurka waa waa caasimadii marka maray ahaataba waxawa insha allah diyaargarowgeedii iyo guuritaanki howlahii way way socdaan sida maanta nagu maqaalahan hawlihii garoonka diyaaradihii magaalada baraadana in howlahoodii maanta ay bilowday marka runtii markaad isu eegta marka labadaas fal de falkan dilka waxa weye noqonay fadar allo ku dhacay waktigiisi ayaana qornaa in inuu saacadaas inuu inuu nabadoonka inuu inuu geeriyoodo marka insha allahu tacala waxaanu ku dadaalayna isla markaasna aanu aanu ku amreyna dhammaan mas-uuliyiinta maaha oo kaliya degmada baraawa meel walba waxaweye maamulka uu ka jiro waxa weye in ciidamada amniga iyo ay u howlgalaan iyo maamuladuba marka sidii macnaha loo sugi lahaa amniga isla markaasna loo badbaadin lahaa nolosha iyo iyo iyo iyo xasiloonida iyo iyo iyo iyo iyo amniga shacabweynaha ku dhaqan ee degmooyinka iyo iyo goobaha ee maamulka hoos yimaadaan maamulka aad mas-uulka ka tahay ee koonfur galbeed dhaqdhaqaaqiisa aada la socoto maxaa horumara la gaaray maxaa horumara aada xiigsanaysaan wallahi horumar waxa weye markaad fiiriso de muddadii maamulka u jiray waxa weye waa runtii waa dib u raacdan waxawaaye laga soo bilaabo markii yeglelitaankii maamulkan ilaa hadda maalin maalin ka dambeysa waxa weye waa horumar dhan walba waa dhanka siyaasada dhanka dhaqaalaha amniga waxaweye horumar wa waa jiraa waana socdaa haddii ay tahay marka boqol kiiba boqol macnaha waa waxyaabihii la hiigsanayo weli lama gaarin tahay su-aashu marka waa waa run ana boqol kiiba boqol lama gaarin waxaweye wixii la hiigsanayo laakiin taa macnaheedu ma aha in aanay hawl soconin ma ahan in aanu wax horumar inaanu jirin horumar dhan walba waxaweye waa socdaa meel walba oo kamid a maamulka iyo guud ahaan haddaad fiiriso runtii manaha soomaaliya goboladeeda kala duwan iyo maamul goboleedadeeda iyo meel walba oo burburkii wixii ka dambeeyay dowladii dhexe uu saameeyey soomaaliya markaad barbarxiso noloshu iyo iyo iyo meeshii ay maraysay wixii waxyaabihii sanadihii lasoo dhaafay marba mar kasii dambeyso waxaa muuqda soomaaliya in ay wadadii horumarkiina cagta ay saar ugu dambeyntii bulshada soomaaliyeed ee caawa kaa dhagaysanaya idaacadda warsan maxaad la wadaagi lahayd waxaan la wadaagi lahaa insha allah in laga shaqeeyo macnaa sidii loo sugi lahaa amniga dhammaan gobolada dalka meel walba runtii amniga la-aantiisu waxaweye wax horumara oo qaabagal noqon kara ma jira wax walbana waxaa fura u ah in amni la helo marka insha allah in shacabka iyagoo la kaashanaya ciidamadooda amniga iyo maamuladoodaba in ay ku macnaha gacan ay ka geystaan sidii amnaanka loo sugilaa isla markaasna qof walba marka uga qayb qaadan lahaa dib u dhiska marka wadanka horumarkiisa ha noqoto dhanka dhaqaalaha ha noqoto siyaasada waxbarashada caafimaadka wax walba marka aasaas ah jiritaanka qofka bini aadamka waa hagaag dhugunsadayaal kaas waliba ay guddoomiyaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdiqaadir shariif sheekuna maye oo taasiian diray isla madaxantaasna ku hadlaya xaalada guud ee deegaanada koonfur galbeed horumaradii iyo derin isugu qadka taleefonka idaacadda warsan si tooseen ku warmay mudane guddoomiye eedan maadsanta
shirkadda ganacsiga guud ee haasco idris salaamu calaykum calaykum salaam saxiib howdaaw aniina faylahay raabtun way bakiinka kuwayha maran baafaday tumunko guriya lama doorku weelfaday reed qalab dhismiha maranka weydiya bawaasama may qalab dhisma baydhow baa dhoobiyina may hamar bay koo jarama may baydhowhaano yoo faa'idi weydiyaan le anama injeeda shirkada ganacsiga guud ee haasko ye hafiis ye aragdeeda yeeseeda faday hamar wah adigo warakiin haaye haas
walyanin dareere wasaaradda amniga maamulka koonfur galbeed oo faahfaahin ku biidi gaari dagaal oo la sheegay intihanisdhiibi degmada diinso hore ee gobolka baay kaasi oo ku goosaday dhaqdhaqaaqa shabaab sida wasaaradda amnigiiyo abrinja ka adkayti laakiin ku hormariso shirka golo wasiirada dowladda federaalka soomaaliya oo dhan ka hadlay arrimaheedan fara badan shirki caadiga haye ee golo wasiirada xukuumadda federaalka soomaaliya iyo geek waliba laga goboday magaalada muqdisho uu sugana shir godoomiyaha ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka mudane xasan cali khayre walina lanka hadlay arrimo amniga heliiska ahlu sunna wal jamaaca iyo galmudug shirarkii muqdisho ka dhii iyo warbixin kale oo lagu dhugun sidii wasiirada qaarsho wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga cabdinaasir iyo wasiiru dowlaga amniga xasan macalin iyo waliba iyo ku hadlayna arrimo amniga oo ku mid ayiin istiraatiijiyadda amniga gudaha labada kun toban iyo toddobada ilaa labada kun labaatan iyo lamada taasi oo saldhigan ah qorsho horumarineed qaranka golo wasiirada iyo doodheer kureeda waliba iyo onodayana anti la dhaqangeli istiraatiijiyadaasi wasiirka wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka soomaaliya injineer ilisow yaa kulanka markiisuha gebagabaabay warfideenka waliba uusan sheegay sida tan bismillahi raxmaan raxiim shirkii golaha wasiirada ee caadiga ahaa ayaa maanta waxaa shir guddoominayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre shirka ayaa looga hadlay arrimo fara badan oo ay ka mid yihiin arrimaha amniga oo ka mid yihiin dib u heshiisiintii ama heshiiskii ahlusunna waljamaaca iyo galmudug shirarkii ka qabsoomay magaalada muqdisho iyo muxuu ahaa warbixinno laga dhegaystay wasiirada qaarkood ugu horrayntii wasiiru dowlaha amniga xasan macalin iyo wasiir ku-xigeenka cabdinaasir ayaa waxay ka hadleen arrimaha amniga oo ay ka mid ahayd istiraatiijiyadda amniga gudaha labada kun toddobiyo toban ilaa laba kun iyo labaiyo labaatanka oo la diyaariyey ahmiyadda ay leedahay taasoo runtii yoolka saaraysa siyaasadda amniga dalka saldhigna u tahay qorshaha horumarinta qaranka qayb ka ah taasoo ku dhisan sidii waddankan siyaasad xasiloon oo deggan shaqo kastoo muwaadina u heli lahaa amni oo isku halayn karo oo tayaysan iyo adeeg amni oo waddanka oo dhan ka hirgala istiraatiijiyaddaas ayaa golaha wasiirada loo soo bandhigay wasiir ku-xigeenka cabdinaasir ayaa aada u sharaxay golaha ayaa dood dheer kadib waxay u codeeyeen in istiraatiijiyadaas amniga la dhaqangeliyo sidoo kale wasiiru dowlaha amniga xasan macalin waxuu ka hadlay sida howlgallada amniga lagu sugayo ee dalkao dhan ka socda wuxuuna sheegay in afgooye lagu qabtay laba shabaab ka mid ah oo runtii dil u geystay shacabka degaankaas sidoo kalena diinsoor ay gaari cabdibilaaha iyo maleeshiyaadka la socdayba isu soo dhiibeen oo muxuu ahaa ay ku jiraan maanta gacantii dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed intaas kadib wasiirka dhallinyarada khadiija ayaa warbixin waxay ka bixisay tartanka cayaaraha dowlad goboleedyada ee gobolka banaadir iyo diyaargarowgiisii oo maanta la filayo in daafurkiisii la sameeyo kaasoo ku yimid wadatashi dheer oo ay wasiiradda iyo wasiirada dowlad goboleedyadaba iyo gobolka banaadirba ay gobolada ku wadatashi ka soo sameeyeen kanoo ah runtii tallaabooyin la filayo in isdhexgalka bulshada iyo midnimaday wadajirka sii xoojiso sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha wasiir juxa iyo wasiiru dowlihiisa wehliye labadaba waxay warbixinno ka bixiyeen heshiiskii taariikhiga ahaa ee shalay halkan ka dhacay xarunta madaxtooyada oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka iyo ra-iisul wasaaruhuba goobjoog ka ahaayeen halkaasoo ahlusunna waljamaaca iyo galmudug ku heshiiyeen in awood qaybsiga ay ka wada mid noqdaan dowladda goboleedka galmudug iyadoo magacii galmudug iyo asaantiba sideeda ahaanayso madaxweyne ku-xigeenka iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo guddoomiye ku-xigeenkana ay ahaanayaan siina joogayaan waxaa keliya lagu kordhiyey in la sameeyey madaxa xukuumadda oo sheekh shaakir loo magacaabay taasoo runtii loo arkay in dib heshiisiintaas ay taariikhina tahay dowladda federaalkana ay diyaar u tahay dhammaystirkiisii dhowaana la tegi doono dhuusamareeb si loo dhaqangeliyo kadib waxaa warbixin laga dhegaystay wasiirada qaarkood oo ku saabsanaa shirkii saddexda ka dhacay magaalada muqdisho oo dowlad goboleedyada iyo madaxweynaha shirkii amniga qaranka kaasoo runtii laisku raacay arrimo badan in ciidamada muxuu ahaa la howlgeliya dhammaan dowlad goboleedyada siiba xoogga dalka soomaaliyeed arrimahaas ayaa waxaa lala hortegay shirarkii afarta iyo shanta ka dhacay magaalada muqdisho kii amniga afarta dhacayna runtii laisku raacay in la dhaqangeliyo istraatijiyadda amniga ama waxaa loo yaqaan naqshadda amniga security architecture wax loo yaqaan sidoo kale shanta bisha shirkii madasha ee iskaashiga soomaaliyana aad ayaa loogu ammaanay dowladda federaalka islamarkaana dowladda maraykanku ay heshiis saddex boqol oo milyan oo la saxeexatay dowladda waana markii u horreysay oo u s aid mashaariicdeeda dhan ay dowladda federaalku saxiix ku yeelanayso kadib waxaa warbixin laga dhagaystay wasiirka arrimaha dibadda yuusuf garaad oo ka warbixiyey maxaabiista socialist oo dhowaan tegey soona booqday halahal ula kulmay isla markaana ay dowladda socialist ogolaatay in gariiqaan loo sameeyo oo arrimahooda u dooda heshiisna soomaaliya iyo socialist kala saxiixan doonto si maxaabiistaas dalka gudihiisa loogu soo celiyo sidoo kale wasiirku wuxuu ka warbixiyey shirkii abijaan ka dhacay ee waddamada africa iyo yurub ku wada kulmayeen wuxuuna sheegay in diiradda lagu saaray dhallinyarada africa sidii shaqo abuur loogu samayn lahaa wasiirku wuxuu kaloo sheegay soomaaliya inay heshiis ee diblomaasi markii ugu horraysay la saxiixatay waddanka lithuania kaasoo runtii la filayo in dhowaan la dhaqangeliyo ugu dambayntii waxaa kaloo iyadana laga hadlay in wasaaradda arrimaha diinta iyo awqaafta ay samaynayso shirweyne culammada soomaaliyeed isugu imaanayaan muqdisho lix iyo tobanka december shirkaas oo culammada soomaaliyeed oo dalka gudihiisa dibaddiisa ka imaanaysana looga hadli doono sidii culummadu ay door uga qaadan lahaayeen la dagaalanka fikirka xag jirka islamarkaana ay muxuu ahaa kooxaha argagixisada meel looga soo wada jeesan lahaa intaas ayuu shir ku saabsanaa aad iyo aad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum
alcaamir jenaraal farneejar arwada alaabgilyoobka xafiise ii ido ee alcaamin abshirsada iidoysada is aroosamadu waan istareeha
waagaad mugunsidayaal weli walinoo la dareertana barnaamijka kulanka warsan sidaan hore siinka sheegi walibaan indareera wasaaradda amniga maamulka koonfur galbeed oo faahfaahinku biidii baabuur dagaal oo la sheegay intian isdhiibi maamulka degmada diinsoore gobolka baare kaasi oo kugoosdii dhaqdhaqaaqa shabaab sida warbixintii oo ka sheegeen maamulka koonfur galbeed soomaaliya xildhibaano ka tirsan baarlamaanka galmudug weliba diidana heliiskii galmudug iyo ahlusunna waljamaaca iyo kishal sahiidan magaalada muqdisho kureeda markii gelankii dambe ee shalay magaalada muqdisho caasimada dalka soomaaliya gaar ahaan harunta madaxtooyada dalka soomaaliya mas-uuliyiin kushal dareertii maamulka galmudug iyo kan ahlusunna waljamaaca islamana hantaasna goobrooghaayeen madaxda sare ee dowladda federaalk soomaaliya heliisio kushal sahaydeen iyo xildhibaanada maamulka galmudug weliba si wingan ka horjeesteen heliiskaasi qaar ku mid a xildhibaanada galmudug oo shirjarayd ka qobaday magaalada cadaado iyo weliba iyo sheegayna inti heliiskaasi walbun ku jarna islamar ahantaasna iyo sheegeen intilika dumyahay maamulka dhisan ee galmuduga xildhibaanada iyo waliba saas oo kale iyo sheegayna intii heliiskaasi useeye koo laga horseedahaya mise laka burburiyay baarlamaanka galmudug balse hareer marsan sidii iyo sheegeen islamar ahantaasna aan aqbala doogne madawiinagan iyo xilka mar hore ku tuuray anka dambeyntii xildhibaanada waliba sheegeen intii galmudug tumon ishanta bilun yee ka guulaysada doonta doorashada lanka diyaar garoobay intii adhiida tumon ishanta bilun waana diyaaranayin xildhibaanada baarlamaanka maamulka galmudug oo arrintaasi ku hadlaay waliba hadalyo ku mid tahay annagoo ah xildhibaanada dowlad goboleedka galmudug wixii ka dhacay madaxtooye villa soomaaliya ee lagu sheegay heshiiska inaysan inay ahaay wax xaaraan ah aan waxbana ka jirin laguna burburinayo galmudugta dhisneed laguna taageerayo koox mucaarada marka arintaas waa ka soo horjeednaa waxaana u sheegaynaa dadka reer galmudug inay arkaan dhibaatada lagu hayo galmudug saddexdii bilooda ugu dambaysay oo hoggaankeeda uu ku hayo oo madaxda dowladda federaalka ay ku hayso dhibaatadaas waxa weeye ma dulqaadanayno mana yacni ma garanaysaa ay sheegeen mana aha wax sharci ah wixii galabta halkaa lagu soo dhoodhoobay mana aqbalayno haddii heshiis uu jiro reer galmudug war kama hayaan laba ninbaa meeshaas iyo kooxbaa meeshaas wax ku soo xarxariiqatay sharciyan waxay ahayd heshiis markii la galaayo in loo dhan yahay meeshaan beelaha wax isku darsaday dad baa wax isku darsaday wakiillay leeyihiin baarlamaan bay leeyihiin sharci kasta oo la galana waxay tahay in baarlamaanka la hor keeno baarlamaanka oo aan ansixin in galabta filla soomaaliya madaxtooye lagu qabto waa xaaraan weeye waana ka soo horjeednaa wax la aqbalayana ma aha waxa weeye sidaan horeba u sheegay heshiiskaas wax ansaxa ma aha wax galmudug og tahayna ma aha nin xilkii laga qaaday oo fakad ah oo u galay koox mucaarad ah iyo kooxdii mucaaradkaada arrintan ka dhaxaysaa wax galmudug u yaalla ma aha galmudugna waxa weeye shaqadeedii iyo hawsheedii iyo sharciyadeedii xarunteedii bay ku socotaa waana waxna uma dhibayo heshiiskan galmudug wixii ka yimaado oo dhibaatana waa ka digaynaa madaxda ugu durbaantumaysa filla soomaaliya ha ka fiirsadeen galmudug burburinteeda yaa dhib badan baa laga soo maray wakhti baa lagu bixiyey dhaqaala lagu bixiyey ma ka soo waaqsato galmudug hadda in dib loo burburiyo waxa meeshaa lagu hayana waa burbur galmudug wey mana soconayso mana aqbalayno galmudugna waxa weeye doorashayba awalba u taagnayd madaxweyne ka bishaan doorashadiina waa dhacaysaa ciddii ka soo qayb galaysa waa u furan tahay dhammaan reer galmudugna waxaan ugu baaqaynaa inay ka digtoonaadaan shirqoolka iyo hadimada lagu burburinayo ee loo dhigaayo oon laga fiirsanin ha laga fiirsado wabilahi towfiiq bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsantihiin bahda saxaafadda waxaan rabnaa halkan inaan uga hadalno arrintii ka dhacday filla soomaaliya oo loogu magacdaray heshiiska ahlu sunna iyo galmudug waxaarnaa inaan caddayno inay waxa meeshaa ka dhaca aysa ahayn wax galmudug u cuntaba ama dastuurkeeda iyo jiritaankeeda waafaqsan waxaan rabaa inaan dib ugu laabto galmudug waxaa la dhisay kii bishii abriil ayaa shirkeeda lagu daahafuray afartobankeedii magaalada cadaado lagu samaynayey waxayna ka bilaabatay erga loo xareeyey shirweynaa lagu qabtay ergaa la xareeyey dastuur baa la qoray dastuurkiibaa ansixisay waxaa halkaa kadib la xareeyey odayaal dhaqan xildhibaanay soo doorteen madaxweyney doorteen cid awood u leh ama xaq u leh inay dastuurkeeda iyo wixii ummaddaa ku heshiisay ay garab marto oy go-aan shaksiya ka qaadataana ma jirto waxaa rabnaa marka waxaa la sameeyey galmudug waa masiir ummadeed ummado badan bay ka dhexaysaa wax intaa afar qof shir meel u fadhiisata ay go-aan ka gaari karta jiritaankeeda dastuurkeeda ma ahan waxaa meesha ka dhacana run ahaantii waa wax agmarsan guud ahaanba dastuurka iyo jiritaanka galmudug shacabka reer galmudug iyo baarlamaankiis matalahayay talana lagama siin xukuumadda maxay ahayd galmudug oo jirta kamayna tashan waxay ahayd haddii heshiis la gelaya xukuumadda marka hore inay shirto ajendihii qodobba ka samaysato dabadeedna ay maxaa la yidhaha la goob tagto wixii kasoo laabtana ay kusoo celiso kasoo baxana ay kusoo celiso hay-adda sharci dejinta ama baarlamaanka galmudug intaana wax loo maray ma jiraan arrinkaasi waa arrin jabuutiya shir lagu qabtay madaxtooyada lagu daahfuraana waan idaacadahan ka maqalnay runtiina arrintaas waxaan sheegaynaa inaanna waxba ka ogeyn shacabkii iyo dadkii musiirka galmudug lagu aaminana waxaan rajaynaynaa inay dib uga tashan doonaan dib-eegis ku samayn doonaan shirar deg degana waxay ka dhici doonaan casumaddii ay kumeelgaarka ahayde maxaa la yidhaahdaa cadaado arrintaasna halkaasa koleyto lagu loofaguri doonaa insha allahu tacala war mahadsantiin
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أنا كم ذهلبان هذا قلمدك وحان عضينينا هدانا حلبان هذا قلمدك متلينا كوبي طبانكي قبيلة دستي قلمدك كنه شيئي إلان waxay qoraalka lagu tilmaamay waa heshiis inaanu wax heshiisa ahayn inaanan ogeyn ka xildhibaan ahaano ka baarlamaan ahaan ka wasiira ahaan ka shacab ahaan ka dhaqan ahaan ka aqoon-yahan ahaan inaanay reer galmudug waxba kala socon heshiiskaas dowladda federaalka ahuna way ku fududaatay arinta xafladda madaxtooye lagu qabtay way ku fududaatay waxaan leenahay madaxweynaha dowladda federaalka ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka guddoomiyaha baarlamaanka wixii ka dhaca soomaaliya gaar ahaan galmudug dhibaatada ka dhacda inaad adinku qaadanaysaan horta ku xisaabtama caawa shacabka shacbiyadda galmudugna caawa waxay diyaar u yihiin aan u sheegaynaa u caddaynaynaa inaanan heshiiskaas u qaadin inaanan waxba ka ogayn dhibaatada meeshaa ka dhacda shuruucdii tii dalka u taallay tii dowlad goboleedka u taallay intaba waxaa ku xadgudbay madaxweynaha dowladda federaalka ra-iisul wasaaraha ayaa ku xadgudbay nin si sharciya aan ku dooranay si sharciyana waxa weeye aan xilka uga qaadnay oo ku talagalay inuu qaranka soomaaliya dunyoon ka difaacnay ka galmudug ahaan aan ka difaacnay ayay ku hayaan sharci darray ku hayaan waxaan leenahay shacabka galmudug galmudug qoys ma dhisin urur ma dhisin donaris ma dhisin fikradtooda laguma dhisin dhaqaalo kuwooda laguma dhisin waxaa lagu dhisay koob iyo toban qabiilo dhaqaalahooda fikirkooda aqoontooda dhaqankooda iyagaa ka tashanaya wixii dan waa horena waa uga tashadeen haddana way ka tashanayaan reer galmudugna waxaan leeyahay meel kasta oo aad ku nooshiin dalka gudihiisa iyo dabadiisaba in inqilaabkaasu idinku dhacay xaafna waxa weeye uu mas-uul ka yahay dowladda federaalkana ay ku garab gashay kusoo ku toosa ku seexda ku soo kaca wabilaahi towfiiq
ducaysane subermarket subermarket ka ducaysane duro waranga leh degdhow seefan leh dadaali horumar ganacsi doorshayna ducaysane subermarkeda leh suuq meeldegiyo subermarket ka ducaysane safo welba bagaash sanadkun wali habahi meelalanka seedow subermarket ka ducaysane dooqii dadweynagow doorkii dukaamew danyar kalkaalow diir darkaa ku gal deegma deerama leh ha ku daldalo wali dantiyo ka hayta ducaysane subermarket sifidiis haata wal leh suuq bay dhowmay ka sheegna subermarket ka ducaysane suul isalada lahambuuyi walse laha ka koobo kormee agabka iskala safan subermarketka ducaysane ilow waysiin kormare barfuun bariime ee bidhaantiyo shaldubow badinkii biflikasiyona biloogudaantiyo arabtislan bogow saabuun ishaamba uunso asri eh ariitaaka uunsaton isgowshalanhaayo korna kareem kuntiible kullishay nafaqee korkiile maryoona kurtun kurtun iifin kurbudisku guurase alaab maa uun irbadoonkumoqanayna asri oh
waagaag muusadaal weli weliba la dareertana barnaamijka kulanka warsan wasaaradda amniga maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo ku warbiidi baabuur dagaal oo la sheegay intii hanis dhibi maamulka degmada diinsoor ee gobolka baay laakiin intii qodobkaasi unan qaadana axmed maxamed islaam axmed madoobe madaxweynaha maamulka jubbaland weliba sheegay intii ciyaartooygii koob haqaada shaqo abuur usuusuubii doona axmed maxamed islaam axmed madoobe oo qada sharafa magaalada muqdisho amka suubii ciyaartooyda hulka kubadda luta ee jubbaland oo ku qiib galahaya ciyaaro dowlad goboleedyada dalka iyo gobolka banaadir iyo waliba uuse sheegay intii ciyaartooygii koobkan qaada jubbaland shaqo abuur eedan fayl oo uuse ka faraansuubi doona haddii la doonayo koob in la qaado waxaa la doonayaa ciyaar wanaag ismaqal dhaqan fiican oo garoonka lala yimaado inay noqoto isku xidhi ciyaarta ah ciyaarta waxay ku hallowdaa qofku inuu yidhaahdo gool buu dhaliya halau yidhaahdo oo isagoo duwo ka dheelaya uu yidhahdo gool baan dhalinaya ciyaartu waxay asal ku tahay inuu qofku garanayo midka baagaa ka bidixda ka ciyaaraya gool dhalinta cidda iskaleh qaab xataa idinku idinkaa yaqaanasaan ciyaartiidu tahay laakiin isdhiibka ciyaartu hadday hallowdo oo baryahan facebookana waa life gabadh ay ku jirta khadka oo meel kale ay taginayso xolaa arrintaasi ciyaarta dhaameys bay u geysataa sidaa daraaddeed macallimiintiina way idinla joogaan waxaan u malayaa waqtigeeni dhallinyarada aan ahayn waxaana ma jiren laakiin hadda wax cusub baa soo kordhay in ciyaartooyda lagu habeeyo inay gartaan isdhiidhiibka ciyaartu sida ay tahay waa qori isu dhiibkii la ciyaaraya oo kale waa inuu garan karo qofku sbaceka ciyaartiisu ay ku eg tahay numberka uu wato iyo sbaceka uu ka ciyaari karaa intee weeye ilaa halkee uu gaari karaa taasaa asal ma rabno markaa gooldhalinta waa dhibca la tirsan doono laakiin kooxdao dhan baa loo tirinaya qofka dhaliyo uga tirin doona haddaan idhaahdo qofkii gool dhaliye baa sidaa la yeelayaa wax kalay keenaysaa waxaase idinka ballan qaadayaa inaan u soo jeesano waayo waxaa la ohan jiray waxay idhahdeen nin madaxweynuhu amniga amniga amnigu ka hadlaa ciyaaraha iyo dhallinyarada shaqa kuma leh dhallinyaraan ahay hadda waxaa kaloo rabaa inaan idiin sheego waxaa ka walbahalina shaqo abuuris ciyaartooyga xulka ee hadda gobolka meeqa way wasir laba iyo labaatan taqriiban shan iyo labaatan badhe waxaan rabnaa accounti waa loo furi nin walba bishii markay dhacday labadiisa boqol oo doolar baa ugu soo dhacaysa wuu joogaa wuu joogaa wasiirka maaliyadda iyo wasiirka dhalinyarada iyo sboortiga labaduba bajadka loogu talagalay shaqo abuurista dhalinyarada kow waxaa kaa ciyaartooyga sanadka bisho bil walbana mushaarkooda sidee laatanka hadday waayaan dacwadday soo qorayaan anuma odhanaya ilaa ilaa goolka soo qaada laakiin waxaan idinkula dardaarmaya ciyaar wanaag la imaanta sanado badan bay socon doontaa ciyaar wanaaggana waxaa ugu fiican edebta ciyaarta in la ilaaliyo garoonka markii laga baxayo fanaanada la iska bixinin nooca dhaqanka haddii si lagu yeelon xanaaq kale la muujinin waxaasoo dhan waxay u baahantay in la ilaaliyo ciyaar wanaagga waxaad la dhalideelaysaa waa soomaali meel kastoo loo qaada meel fakoom kuma tegayo laakiin dee ma rabna inaan caadadii goyno soo maa koobku meel buu mari jiray raadkiisa isaga ugu yaqaana taa waxaan rabnaa inuu soo noqdo shicaarka la qaadanayaa calaamadda astaanta ma aha calanka jubbaland waa maroodiga wey waa in la soo badiyo maroodiga maroodiga waa in la soo badiyo waa inuu isagu garoonka aada u yaallo dadka soomaalida moogta in badan maroodiga bay ka cabsanaysaan laakiin laakiin maladan oo iska badantay hadda nina kama cabsanayn waxaan rabnaa markaa in la muujiyo ciyaar fiican hufnaan akhlaaq isubaasida kala dambaynta ismaqalka nooca ciyaarta la isugu xidhayo sida ciyaartu ay noqonayso intaasaa u baahan in la maqlo macalimiinta ha laga dambeeyo macalimiin waad haysataan maanta raggii waxaa idiin jooga wax badan soo samayn jiray soo ciyaari jiray waxaan u baahanay marka in talada la qaato qofka ciyaartooygii talada kama soo haro ha laga saaro ciyaarta gudaheeda istus wax la yidhaahdo anaa dhaliyey anaa socda anaa ka yeelay maya ciyaarta hufnaanteedu waxaa weeyaan isku xidhnaanshaha tiimka in la ilaaliyo qofkani markuu arko xataa marka la bedelayo dhalinyarada waxaa jira marka la yidhahdo hebel ciyaarta waxoogaa ama uyaala daalay hala bedelo waxay qaadaan waxoogaa kumbuleesaha sababtoo hadhow markii la noqdo waxaa la yidhahda maxaa waa lagaa saaray waxa ay leeyahay markaa ya waan rabnaa markaa in hawshaas sideeda loo tixgeliyo aad baa mar labaad iyo mar saxaad idinku mahad celinaya
hormuud telecom hormuud telecom soomaaliya heelleydheello habshanma hurta halow moobel ee haasaawag iyo xiriirka bulshada lanfadowna hormuud telecom huraw hufnaan iyo adeeg hiise leh hormuud
dhegeystayaal waliba dhegeystayaal aytana barnaamijkii kulanka warsan qeybo jeyn damboy wasaaradda amniga maamulka koonfur galbeed soomaaliya waliba faahfaahin ku biiday baabuur dagaal oo hanis dhiibi degmada diinsoor ee gobolka baay sheegdayna in baabuurkaasi ku goosaday dhanka dhaqdhaqaaqa shabaab wasiiru dowlada wasaaradda amniga maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabduqaadir baraf waxaa la xiriiray idaacadda warsan ya sheegay intii guulaneeta koonfur galbeed siduus hadalkan dhigi laakiin ballanqaadyada dowladiya suubiyayta dadkaasi ku dhabeeyo doonte maadaama hore ballanqaadyo dowladiya suubidi dadka dhulka afkaaraada langili haddaba wasiiru dowlada oo arrimo si oo arrimo kale aan weydii waliba adeeleysi ku mid haye
aad iyo aadaan ugu mahad celinaya idaacadda warson la samaayay shaqaalaha iyo shacabweynaha inta muuqayna saqaaliyiinta manooleyso aad iyo aadaan ugu mahad celinayna haddaan ugu dagalo su-aasha adduun horta waa arrin ciidan marka wasaaradda amniga iyo ciidamada qalabka sida ciidamada koonfur galbeed iyo madaxweynaha kolley wada tashi dheer arrimo aad iyo aad u fiican ee ka socda koonfur galbeed saddexda gobol saliiddaasna waa mid hadda bilaabatay maaha ilaa adiga saddex boqol ay cadacadaynaysaa insha allah hadduu ilaahay ilaahay macaana gaadiidka insha allah mar dhow baan soo bandhigayna hadduu ilaahay idmo marka howl aad iyo aad u fiicana socota hadda waxay ku roon tahay taas insha allah marka wasaaradda amniga ay fariisato ciidamada qalabka sida iyo dadkii ka qayb qaata lasoo qoro insha allah tiradooda iyo intay yihiin markaasaa saxaafadda la siinaya laakiin waxaan caddaynaynaa in arrin fiican aad iyo aad ay u dhacday nimankii aqantanaa in ay qaateen in ay awaamiirka qaataan ayna soo diidaan marka alxamdulilah waa lagu guulaystay haddana kolleyba tiradeeda iyo qaabka ay yihiin wasaaradda amnigaa laga sugaya wasiirka amniga ma soo sareexo oo uu dukumiintana kasoo dhigo insha allah markaasna saxaafadda la siiya hadduu ilaahay idmo gaadiidka marka waa imisa marka laga reebood ee tirada dadka gaadiidka ay soo dhiibay ee la sheegayo waa imisa saare waxaan ku leeyahay marka laisku keeno saddexda gobol inta baabuurka soo gashay iyo inta ciidamada ay yihiin markaasaa kulleyba lasoo dhiibaya way badanyihiin gaariga marka laakiin in lagaba dhaca maaha wasaaradda amnigaa laga sugaya insha allah hadduu ilaahay yidhaaho sida ciidamada iyo waxna ay iskugu soo qabayaan ay baabuurti sawirradooda muuqaalkooda iyo ayagoo hadlaya dadka insha allah waqti dhow ayaa lasoo dhiibaya hadduu ilaahay idmo laakiin arrintaas waa arrin waxaan aad iyo aad baan ugu faraxsannaha haddaan nahay dowladeedka koonfur galbeed soomaaliya iyo madaxweynaha iyo wasiirada iskaashanaya ayaa lagu guulaysta arrimahaas insha allah aad iyo aadaan kulley ugu faraxsannahay hadduu alla idmana saxaafadda waa soo siina shacabkana way fiirsan doonaan hadduu ilaahay idmo koonfur galbeed marka laga soo tago ee waxaa ka hadlaya kuwii maanta isku soo dhiibay degmada diinsool tiradooda ma noo sheegi karta mudane wasiir waxaan ku leeyahay annaga dowlad waaye maaha saxaafadda inta xaqiiqda iyo dhabta marka la hela insha allah hadduu ilaahay yidhaaho wasiirka amnigaa saxeexaya markaas kadib saxaafadda la siinaya hadduu ilaahay yidhaaho sida ugu dhaqsiyaha badan hadduu alla waa arrin amni waa arrin aad iyo aad muhiim u ah marka in ayadoona wasiirka amniga saxiixin in la gudbiya xoolaha yar taas dowladnimada kuma jirto insha allah hadduu ilaahay tiradooda iyo inta ay yihiin macaga baabuurta waa la soo gudbin hadduu ilaahay idmo laakiin arrintaas arrin dhacday waaye hadduu ilaahay idmo dadkan al-shabaab bay ka tirsanaayeen anigu waa horta bishaan oo dhan mas-uuliyadaas way socotay shabaabayna ka tirsanaayeen waa dad jeclaastay in shacabkoodii ay la qaybsadaan midkii ay ku jiraan inay ka baxaan ay go-aankaas ku qaateen sidaas mayna isku sheegayeen shabaabayna ka tirsanaayeen shabaab waa la og yahay xirfadda ay ku shaqeeyaan iyo weliba sirdoonkooda inuu aada u adag yahay sidee suurtagal ku noqotay in ciidamo ka tirsan yihiin haddana xog welka ama gaadiidka dagaalka wataahe ay yimaadaan degmada diinsoor xiriir intee la-eg aad la samayseen haddii uu jiro taas waa arrin amni waa arrin siyaasadeed ma aha saxaafadda in la siiyo sharcina ma aha insha allah hadduu ilaahay idmo marka aan soo gudagabayno khibradii iyo waray aragnimadii iyo qaabkii aan u samaynay hadduu ilaahay idmo markaasaan soo bandhigaynaa laakiin waa howl noo socdo barashada hadda kaa socdo marka in saxaafadda la siiyo xoogaa arrinta siyaasadii arrinta amniga xoogaa ma roono laakiin saxaafadaasaan kuu sheegay aan ku guulaysanay hawshan ay noo socoto marka dadkan isoo dhiibay ee deegaanaday joogeen ee sida aad ku maqasheen waa koonfur galbeed ka kooban tahay taay iyo boqol iyo shabeellaha hoose ay iska soo dhiibeen wayna badan yihiin saacadna saacad way soo galaan maalin walba way soo galaan tanaa xoogaa yar ay saxaafadii iyo kulliga shacabkii hadda dareemeen laakiin way socotay bishaan oo dhan waxayna cagacagayn saddex boqol way cagacagaynaysaa gawaarida waa ka badayyihiin intaas laakiin waxaan jecelnahay ku ilaahay idmo inaan soo bandhigno intii walaalaheen ahaa qaladkooda dareemay oo isoo dhiibay iyo macna garaagaraaladoodii insha allah hadduu ilaahay yiraa wasiirka marka unoo saxiixan soo gudbinayna hadduu ilaahay daqiiqada ka hor ee sawiradii laga soo qaaday gaadiidkaasi waxa uu muujinayey ama uu u ekaa gaadiidkii dhowaan aad riijiga marayseen ama aada buufiseen ee tuuta aad u yeesheen baabuurtaas farsamada annaga aan samaynay oo baabuurtaan hadda annaga aan u buufsanay haddaad dareemi karto waa arrin u baahan in aan saxaafadda la siiyo laakiin si hoose insha allah shacabka loogu sheegi doono laakiin baabuurta ayay leeyihiin waa qaabkaas qaabkay u buufsanayihiinna waa baabuurtii ugu dambaysay ay hadeertaan xerooyinkii ay dheri jireen ka dhexeen dhalinyaradana way la soo goosteen way ayna naga soo galeen marka insha allah wayna xiran yihiin baarlamanka intaas keliya ma aha shan iyo laba sagaala kasoo galeen qaar baar bay kasoo galeen qaar boqol bay kasoo galeen marka insha allah si alla soo degto hadduu ilaahay idmo waxaan soo gudbin doonaa saacadaha soo socda hadduu ilaahay idmo xaggan gaadiidka la yimi ee shan iyo toban kun oo dollar baa la sheegay in la siin doono ma ka dhabeyn doontaan mise ee ballamihii soomaaliya ayaad samayn doontaan insha allah hadduu ilaahay idmo wax walba dowladda ballan qaado waa ka diyaar insha allah hadduu ilaahay idmo hore uma dhicin ballanqaad dawladdu samaysay in la fuliyo ka koonfur galbeed ahaan ma ka dhabeyn doontaan koonfur galbeed waxay ballan qaadeen meel igama jirto insha allah waxaan la samaynayaa taasna waa howl siyaasadeed iyo howl amni oo socoto guusha iyo dardarka socdana saxaafada iyo shacabkana way arkaan insha allah hadduu ilaahay yidhaahna wax lagu nastay noqon doonaan hadduu ilaahay idmo wasiiru dawle ee sida aad la socoto deegaanada koonfur galbeed waa markii ugu horreysay oo gaadiid degaal ama eh, hal gaari oo dagaalka ah oo dhanka shabaab ka yimi uu isku soo dhiibo deegaanada koonfur galbeed gaar ahaan degmada diiso ee tusaale noocee ku qaadan kartaan maxaase iyo didiilaad u samayn doontaan ragga ee gaadiidkaa watay ee yimi degmadaas ankaa sax horta marka ugu horreysa maaha gaariya uu soo galo koonfur galbeed ay soo soo dhiibaan shabaab saxaafada annaga xagga amniga ma ficlin insha allah hadduu ilaah ilaahayaan gudbino baawuro badan baa issoo dhiibay niman badan oo ciidan oo shabaab baa issoo dhiibay ilaahay adeertaan shaqada way socotaa marka tii ugu horreeyay maaha dhowr baawur baa taalo dhowr shacab baa yaalo marka waxaan jecelnahay markaan soo gabagabeyno in shacabka la siiyo systemkii loo qaatay dadkii fuliyey arrinta sayadeed hadduu ilaahay yidhaaho wasaaradda iyo waxaan uga fadhinaa madaxweynaha inay saxeexaan lana soo gudbiyo hadduu ilaahay idmo marka dadkii ugu horreysay maaha waa dhowr baawur shacab aad iyo aad u tiro badan oo gartay in ay ka shaqeeyaan dowladooda qaybna ka cad insha allah hadduu ilaahay yidhaaho guushaasna ilahay xaggiisa inoogu ahaatay iyo shacabka koonfur galbeed iyo ciidamada koonfur galbeed ciidamada qalabka sida aad iyo aad iskala balqaatay hawshana way socotaa adeerta Ee, degmada ay isku soo dhiibeen waa degmo go'doonsan oo baydhabo lug ugu soo gudbi karin marka laga reebo dhanka hawada oo inta badan ay isticmaalaan ma suurtageli doontaa in degmada ay sii joogaan ereygii isoo dhiibay iyo gaadiidkii ay wateen maadaama degmadu ay go'doon tahay oo dadka ku suganba ee inta badan dhibaatooyin kala duwan ay dareemayaan maxaase idinka qorshaysan inay furtaan
degmada dinsoor waa degmo nabad ah aad iyo aad bay shacabka reeriyo waxay isku xiran yihiin waddooyinkana soomaaliya oo dhan ay meel walba ka xiran tahay dhibaatada ka taagantaa taasay la qabtaa laakiin dinsoor waa degmaday ku dhasheen waa degmaday kasoo jeedeen halkooda ayna joogayaan xugun sidoo kale eh, waajib sidoo kale degmooyin badan aa jirto ay isku soo dhiideen ayna ahliyo joogaanadoodii iyo shacabku iyo kulli ay kulli ay dhex marayaan marka waa dadkii deegaanka u dhashay taasna insha allah hadduu ilaahay yidhaha waxaan samaynayo waxaad kalama waa samayn doonaa hadduu ilaahay Eh, waxaan sheegi lahaa ama aan kusoo gabagabaynaa warkeyga laba iyo eh, afar iyo tobankii october ka dhacday dhacdadii ka dhacday wadadii adeegii soobe in aad iyo aad tusaale ay noo tahay shacabkii ay ku waalan qaateen maantana waa arkaysaan guusha ay shacabka wadaan iyo howsha hadda socoto dowlad goboleedka koonfur galbeed marka aad iyo aad aa loogu diirsan doonaa hadduu ilaahay yidhaaho taasna mahadeen ilaahay baa iskale madaxweynaha Ashraf Xasan aad iyo aad ugu dilaayay xagga siyaasadda iyo amnigana si fiican ugu qayb qaatay Eh, systemkana uu noqday mustaqbalowgow ciidankiisii iyo kusoo diiridiisii guushaasna sabab ay ugu qaaday hadduu ilaahay idmo saacadaha soo dhowna insha allah guushaas ugu wadilaahay insha soomaaliya waa idin waagaa dhugunsudayaalka qiimo iyo ogadarinta le weli wali bal dhugunsudaytana barnaamijkii kulanka warsan walin hasladeenay qodob eedan xiiso badan oo waana ninka dambooya barnaamijka kulanka warsan doctor nuur faarax oo rajo xumo ku muuji dhaqdhaqaaqa ballanqaadkii madaxweynaga dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo kaasi oo ka eedinaya la dagaalanka musuq maasuqa hanti dhoorkii hore qaranka doctor nuur faarax haddana eh madaxa soomaaliya ee hay-adda ka howlgalaasa afrika oo ka shaqeeyasa la dagaalanka musuq maasuqa iyo waliba uu sahabandhigay xeerka musuq maasuqa ee soomaaliya iyo wala horteegan iyo dahfurnaan intii la hela waliba uuse sheegaya intii dowladda soomaaliya iyo anfurliina ballanqaadyadii la xiriiri intii la dagaalama doonta musuq maasuqo oo markaasina ku kueesa qorshe la xiriira isla xisaabtan iyo dahfurnaan doctor nuur faarax oo arrintaasi iyo arrimo kale ku hadlaya waliba daljay ku mid tahay marka musuq maasuqu soomaaliya wuu baahsan yahay hadda waxa weeye laba mashruuc oo midna uu ka dhacayay kualalambur ee wad- waddanka ee la yidhaahdo ii sheeg maleeshiya iyo mid ka dhacayay ee nigeria abija ayaa jira mashaariicdii markii la isbarbar dhigay kuwii kualambuur way horumarsan yihiin waa ku- waa tangible way oo la taaban kara mashaariicdii nigeria laga sameynayey waa sheeko caan ah adduunka o dhan baa laga ogyahay buwaagta financeka lagu lagu soo qoraa marka laga hadlayo corruptionka projectigii projecti x ahaa ee highwayga ahaa waddadii la dhisi lahaa dhir baa lagu tusaya dhirta meesha dhirtaas ku taallo wey projectigaas lacagtiisa waa la cunay inuu bilowday sanad hebel sanad hebelna dhammaaday baa buwaagta financiga dowladda nigeria ku jirta sidoo kale daan bay ahayd halkaan laga dhiso waxay ahayd inuu saa u bilowdo saa u dhammaado wax lagu qabtay ma laha iyadana waxa weeye bullaacaddaas meesha taallo wey irrigation meel ah oo waraabis ah oo bilaabanayey mar waqtigaa waqtigaana dhammaanayey iyadana sidoo kale aniga hadda intii aan shaqaynayey oo aan soomaaliya u soo guuray oo ama aan eh, hay-ad maxalliga la shaqaynayey oo u n t iyo qolyahaasa iyo so- tan soomaaliya hal mashruuc baan ogahay oo complete ah oo riboorkiisa aan hayaa waa mashruuca lughaya ee kalluumaysi kalluumaysatada ganacsatada soomaalida loo dhisay microfinance loogu loogu maalgeliyey tangible ah oo dadna ay nolol ka helaan dad ganacsataana ay ka faa'iideen south eh, so- eh, south central soomaaliya haddaad fiiriso hal mashruuc oo tangible ah oo bilowday oo dhammaaday ma jiro waa ayaan darrada jirta wey ayaan jirrada marka hay-adaha la dagaalanka musuq maasuq waa in la xoojiyaa si corruptionku u yaraado waa in ay jirtaa hay-ado blacklist ah oo aan ka shaqayn karin waddanka taasi waxay caddaynaysaa in uu jiro la la- la dagaalan musuq maasuq oo dhab ah hal hay-ad oo la blacklist gareeya ma jirto labada kun iyo lix iyo tobankii soddon saddex kun oo lo ah baa gabar masaare ay ganacsata soomaaliyihii ay waxay yidhahdeen waa dhoofinayna xamar baan ka dhoofinaynaa way dhoofiyeen sacuudiga u dhoofiyeen waa laga gadan waaye waa soo celiyeen loodu intii soo socotay calaf ma helin biyana ma helin baadiya biyo midna ma helin xamar baa lagu soo daadiyey loodiioo iscunaysa ayaan dowladda korgeeyoon idhi waa waa maxay waxaan wasaaradihii ku shaqada lahaa hay-adihii ku shaqada lahaa ganacsatadii ku sh- ee- ee sidan xoolaha qaranka u baabi'inaysa magac xumadan sababtoo ah musuq maasuqu wuxuu ku dhaxal siinayaa jiilkan iyo jiilka xiga magac xumo innagaana laka doonayaa inaysan jiilka soo socdaahi dhaxlin magac xumada maanta taalla oo ah soomaaliya inay tahay waddanka ugu hooseeya musuq maasuqa qaabkee lagu ciribtiri karaa qaabkeese ee, muxuu ahaa ee, wax looga qaban kara waxaa looga qaban karaa hay-adaha heer caalami oo hay-addan hadda aan ka hadlayo oo ah ee, ee, hay-adda ee, kor u qaadista isla xisaabtanka iyo ee, daahfurnaanta africa in ee, ay ka qayb qaadato wacyigelinta iyo wax ka qabadka dhaqan dhaqaale ee soomaaliya ka jira mashaariicda dowladdu waa inay ku baxdaa waa inay ku baxdaa hab daahfurnaan ah markii la yidhaahdo waa laga qaaday hebel daahfurnaan eh, maxaa la yidhahda mashruuc ee qof kale la siiyo waxay noqonaysaa naasnujis ama nepotism waa waxa maanta soomaaliya inay kala aami baxdo is-aaminin keenaysa qa- dhaqdhaqaaqa qisnadda dhexe iyo waxaana soo galana waa in dowladdu ka run sheegtaa shacabkana ay u- u- u noqotaa dawlad u muuqata bayaanin iyo waadixin waxaa noo yaalla waxaana soo gelin mashaariicda waa in loo tartamaa xilalka waa in loo tartamaa four point five xil lagu bixinayaa wax macno ah uu soo kordhinaya ma lahan meel walbaana meeshii ka dambaysay hadda waxaa weeye saddex sano ka hor meeshii aan joognay baan gadaal ugu noqonay sababtoo ah ee, habka loo aruurinayo dakhliga ama ayrboor ha noqoto ama deked ha noqoto waxa weeye hab aan waafaqsanayn qawaaniinta heer caalami iyo taayada toona aan waafaqsanayn maxaa tusaalaha hay-adda koguuri oo kale waxa weeye dakhliga waxay maamushaa airboorka waxaa u qoran oo ay la timaadaa oo anigu aan kula dagaalami jiray isaga celin jiray in ay tiraahdo lacagta na soo gasho waxaa na soo gala horta marka hore markaan idhaahdo tusa financial statementiga iyo bugaagtiina way la- way da- waxa weeye madaxda sare u tegayaan waxay leeyihiin maya ninkaasi waa eh, bugaagtanadu uu rabaa inuu arko war ha arkin qida haye oo dee maxaa xal ah waxa weeye waxani waa ilihii dhaqaalaha kaabayaashii dhaqaalaha waddanka maya dee sidaasaan xal u aragnaa haye oo maxaa xiga waxaa xigaya warqad bay soo qorayaan ay leeyihiin innaga waxaan xaq u leenahay waxa airboorka ka soo gala in aanan annaga iyo dowladda soomaaliya aanan ku wadaagin garooska waxaana soo gala dakhliga guud inaanan ku wadaagin laakiin aan ku wadaagno net income-ka net income-ka oo oo sidee maxaa dhacay waxaa nimankaasi ay samaynayaan waa corruption waxaana corruptionka caddaynaya boqolkiiba toddobaatan ama ama lixdan iyo shan waxay u jiraan service bay u jiraan marka waxay ku leeyihiin intaana naga boqolkan kuna naga dhaxaysa noo kala jir fifty fifty adduunka lama arag meel hay-ad wax maamulaysaa ay dhihi karto garooska yeeli mayno waxaa jira three percent ay u jiraan eh, insurance Ah, waa jiraan meel ay ku dhacdo iyo cid ka warhaysa iyo dhaqdhaqaaq aan ka ogaa cid ka warhaysa ma jirto markaa tiraa tus madaxa sare u dacwoonaya waxay leeyihiin wuxuuna weydiiyey akoonkii eh, dhaqdhaqaaqa akoonka ee muxuu ahaa eh, eh, insuransiga anigu waddanka waxay aan u qabtay bad iyo beri aan waardiyeeyey ilaaliyey meesha aan mariyey waa wax muuqda taariikhdaa sheegi doonta waana wax aan maanta ku faanayo toddoba milyan iyo boqol kun ayaan two thousand fifteen iyo sixteen aan qasnada dowladda dhexe laga dhacay aan dib u soo celin dad baa laba milyan hal mar qaatay dad baa milyan qaatay ka soo celiyey haddaan tuug ahay waa la kala goosan lahaa ilaa cidna og ma laha aniga aniga qofka lacagta xaday baa haysa gobolka banaadir fifteen percentuu ka qaataa qasmadda dhexe xisaab celin markaad weydiiso guddoomiyaha gobolka dhulka iyo dhulku ka soo go-aya maxaa lagu qabta waa mashaariicda gobolka banaadir sida ay ku baaba'san yihiin oo corrupted u yihiin kuwa kale iyo iyayn u yihiin waxaan hayaa kuwa maaliyadda maamula kuwa canshuuraha maamula kuwa qashinka qaada oo hal qof la hal hay-ad la yidha qaad guddoomiyayaashii hore gobolkaaba wanaagsanaayo lix hay-adoodaa qaadi jira qashinka xaafad kasta isku soo gaaraa waa in shaqo la abuuraa haddii ay bilaabato in laysnaas muujiyo hebel iyo hebel iyo hebel waxaan hala siiyo dadka kalena ha loo diididi la yidhaahdo waxaa bilaabanayaa in la istuhumo in la isnaco in waddankii uu ragaadiyo corruption marka waxaa weeye hay-adaha la dagaala musuq maasuqa hay-adaha wacyigelineed ee dadka babliga general babliga iyo civil society-ga wacyigelinaya waxaan doonayaa inaan wada shaqayno waddanka iyaga inaan quruxsanno waddanka iyaga inaan hagaagsano dhaqaalihiisa in airboorka dekedda waxaa weeye saddex buleeto oo aan isku sixi jiray baa jirta waxaad arkaysaa habeenkii kuwa gelaya oo wax ragaabinaya oo ama soo baxaya sababtoo ah ee xafiisyadii ee muxuu aha ii sheeg ee baasgeed ka bixinaya waa xiran yihiin marka waxaa weeye leelushu uga baxaya waxaan u baahannahay laaluushka inaan yaraano shacabkuna waxay xaq u leeyihiin inaysan laaluush ku bixin kontaragtiyadii la celiyey oo wasiirka maaliyaddu uu yidhi waan celiyey cidda uu siiyey waanan ogaanay haddii aan cidna la siin waa in tender la geliyaa oo general public loo soo bandhigaa waxaad ka hadashay haadigan daafurnaanta iyo isla xisaabtanka sanadkan sii dhammaanaya dowladda cusub oo hadda xukuumadda sideedana jirto waxay sheegtay in isla xisaabtanka iyo daafurnaanta aad uga shaqeeyeen waxaa jirta in dhacdooyinkii afar toban oktoobar kadib lacag badan la aruuriyey guddi la sameeyey lacag intaasoo milyan ah ilaa iyo milyan ka badan la aruuriyey lacagaas maareyntooda iyo meelaha ku baxayaan hay-adda muxuu isku saabsan
hay-addan waxay wasaaradda ee maaraynta masiibooyinka ayaan warqad u diray weydiinay sida ay u baxday waxaana soo galay iyo wa iyo waxa harsan ilaa hadda jawaab kama hayno waana waxa dadka shacabka ee dadweynaha soomaaliyeed ay u baahan yihiin deeqbixiyaashu waxay u baahan yihiin daahfurnaan in maxaana soo galay maxaan haysanaa maxaa naga baxay cid ay dhibayso ma lahan arrintaasi dabagal baan ku sameeyey mudane waxa weeye dadkana looma sheegin website iyo meel lagu xayeysiiyena ma jirto waa ayaan darradana haysata weeye dowladda marka la dagaalanka musuq maasuqa gacmo nadiifa ayaa wax mayra horta marka ugu horreysa dowladda gacmeheeda ha mayrto waxa ay gacanta ku hayso bannaankaas soo dhigto wasiirkii hore ee maaliyadda arrintaa ka hadlay anaa hadda ka hadlaya anigu caddaymaygii baan halkan ku hayaa ra-iisul wasaaraha wuu khaldamay ma dhihi karo wuu culduufa wuu culduufa lacagtaasi shan milyan iyo waxoogaa akoonka way ku jirtay qasnadda dhexe maalinkii madaxweynaha la doortay maalinka ka laba ahaa ayaan warbixin ka siiyey arrintan markii uu xilka la wareegayna warbixin baan ka siiyey marka arrintaas waxaan u malaynayaa waa waan waan bayaanayaan qiyaasaya
waagaa gugunsidayaal jimaafaylyasan layna meelkaasiisin roogdan iyo si kastoo nindhegaay tan eedasinka maadnagaan dhugunsidowga barnaamijka kulanka warsan magaagay socdaal idaacadda warsan oo farsamada dj ibraahimu waliba sanglena jimaafayla meelkasiisin roogdan waliba si toosanin kula dareertana aalada satellite-kiyo live streamka dalka banaashi dalka gudaajiina waliba noo kala dareertana sideetu isee dhibic lama wali sanglena jimaafayla barnaamijka uu kontiisa dareere waliba siin saaray waana siin la dareeryahay anigo maxamed aadan cabdulaahi maxamed socdaala dhinaga farsamada waliba galan wiingiisi ayay saaxiibkayga dj ibraahim barnaamijkan tiisu dareerayna waliba ay kula qayb qaaday mas-uuliyiin eedan fara badan walina siin ku tabaanay sidii iyo hamiin fayla idii barnaamijkan dhugunsanayna waliba rednin kuwal korana bart internet kun kalena warsanradio.com